mama aan jeclahay baa oday jirta maamadaas waxaa la yidhaahdaa sadaqadaan ka dhargi doono sansaankeedaan ka garta ilama aha soomaali haddaan aqaano in ay si fiican wax u soo baxayaan anigana marmarka qaarkood waxaa loo maleeyaa markii wax la ysku dayaba inaan ka dayriyo waxaan uga dayriyaa soomaalida dabcigeeda ayaan aqaana iyadoo hadda la leeyahay ninkan madaxweynenimada loo caleema saaray waa nin ka duwan oo la yidhi waa nin haybadaysan oo aan sida soomaalida u qaylin aamusan oo wax dhagaysta waxaa kaloo la igu yidhi kulliyad wuxuu sameeyey dadka wax lagu baro way marka suurowdaa haddii isaga naftiisa ku jirto in yar oo wadaninimo ah inay wax hagaagaan waa laga yaabaa laakiin hadduu la mid yahay kuwii kale oo mataqaanaa midba uu islahaa adigu kiiskaaga intaad buuxsatid meesha isaga orod haddee waxba ma imaanayaan marka weliba waxaan ka sii cabsanaya laba waxyaalood baan horta ka cabsanaya marka labada waxyaalood maxay yihiin mid waxa weeye al-shabaab sida aada og tahay waddankii waddan xasiloon ma aha weliba xaggii koonfurta waddan waxa weeye argagixiso ay gelgelayso midda midda labaadna tan labaadna waxa weeye waa meesha tan puntland ninka madaxda u ahoo la yidhaahdo cabdiraxmaan faroole waxbuu hadba midabaynayaa oo hadba wuxuu bixinahayaa midab sidaana ama midab sidaana ama midab si kale ah wuxuu damacsan yahayna lama oga waxaa sheeke igu soo gaartay isaga iyo waxaan isjeclayn ninka prime ministerka ahaan ra-iisul wasaaraha ahaan jiray oo cabdiweli la yidhaahdo marka waxaaba laga cabs waanba anigu ka cabsanaya faroole wuxuunan jeclayn haddii laga sameeyo xamar inuuba yidhaahdo nabadgelyo haddii annagu xaggaasaanaba iska aadnay
marka soomaalida sansaankeedaan aqaanaa baa tidhi soomaalida aqoon dheer baan u leehay maxaad ugu malaynaysaa in soomaalida aada uga dayranaysaa maxaad u malaynaysaa inay samaynaysa soomaalidu soomaalida mabda wadani ihi ma wado ninka caadiga ah oo soomaalida ah weliba intii hadda shan iyo labaatankii sano horta uma ogd shan iyo labaatankii sano ina dhaafay in dadkii dhalan gadoobay oo la noqday yay raxan raxan u yaacaysa oo xishood iyo wax diimeed iyo wax nabaadiine iyo wax wadaninimo inaan laga fakerayn so dadkii inuu yay noqday ma ogid nin kasta oo soomaaliya oo wanaagsan waxaa halaynaya honguriga soomaalida marka haddii taas lasii raaco ninba waaba ninba america weydiiyey oo yidhi soomaaliya sidee lagu xallin karaa arrimaheeda markaasna waxaan ugu jawaabay ninkii toban malyan oo madaxweyne soomaaliya ma u samayn kartaa baan ku yidhi haddaadan nin kasta qof kasta oo soomaaliya madaxweyne ka dhigin soomaaliya weligeed ma xasiloonaanayso tii baan weli rumaysnahay marka waxaa la leeyahay iminka soomaalidu way isbedeshay sansaankii nabadda ayaa muuqda sidaasi ma ku muuqataa adiga inay soomaalidu isbedeshay oo markan diyaara u tahay in waddankoodii ay soo ceshadaan ee dowladnimadii hantaan
waa taas waan rajaynaynaa laakiin waad ogaan doontaaye mid ama labo kolkii lasii joogo shan beri ama shan bilood mid iyo mid kalaa soo baxaya labaa iska hor imaanaysa kuwaa wax isku dirirahaya sidii mataqaanaa laba dawacoo ishaysata markaasuu xanaaqayaa markaasuu halkaasuu iska aadayaayoo ka humbaalaynayaa tolkiisiibuu u tegayaayoo tolaayay buu leeyahay ninka soomaaligaina by the way haddii aynu fakerayno ma rumaysna qabiilka qabiilka waa lagu shaqaystaa iskadaa qabiil shishe ee kan walaalkiisa ama in adeerkiisa hadday wax isku qabsanayaan aan badbaadiyeen yuu markuu isagu wax doonanayo odhanayaa tolaaye markii wixii uu helana halkaasu isagala leexanayaayo wixiisi isagaa iska cunahaya marka qofka soomaaliga ahi shaksiyan haddii dabcigiisa si fiican loo eego waa danayste hadduu danaysta yahayna qofku wax laga samayn karaa ma jirto marka adiga rofeor saciid ahaan haddii iminka aad tala siinayso madaxweynaha sidee yeel baad odhan lahayd sidaasi baad ku guulaysanaysaa ama sidaasi baad ku khasaaraysaa waxaan samayn lahaa inta hadda baarlamaanka ku jirta oo isaga la shaqayn doonta iyo inta cuqaasha ah oo dadka waxgaradka ah haddayba hareen wax waxgaradii soomaaliya hadday ka hareen intaad shirisid waxaad ku tiraahdaa maanta waxaa ina saaran shil weyn shilkaikaas weyn oo ina saarani waxa weeye nimankaas al-shabaab la yidhaahdo oo ina argagixinaya inaynu waddanka ka saarno aynu isugu tagno marka inta geesaha laga galo al-shabaab ha la shabiyo
marka maxaa isaga uu ku guulaysan karaa baad is leedahay soomaalida waa taqaanaa madaxweynaha iminka maxaa hor yaalla isaga soomaalidu sideeba ugu guulaysan karaa waxaa hor yaalla horta ibtiladii qabiilka ayaa mid kastoo soomaaliya ahoo iska dhigahaya inuu nadiif yahay oo mayran yahay oo kuusoo ilka cadaynaya qabiilkii baa jeegada kaga dhegan marka inuu sidii dadkaas qabiil qabiil bay ilaa u joogaane kuwaas baarlamaankaahi uusan uu isku dayo inuusan qabiilna sii riixin qabiilna soo dhawaysan ee uu noqdo nin caadil ah oo sidii si fiican oo macquula dadkii wax ugu qaybinaya
marka adiga rajada aad ka qabto in soomaaliya ay mar kale cagaheeda isku istaagto maxay tahay waan ka shakisana waayo soomaalidii baan aqaanaa soomaaliya waxay tahay wad ciid iyo geed iyo ceel ma aha soomaaliya waa dadka joogaa sida ay yihiin dab dabcigoodu yahay dad waxaa soomaaliya jooga hunguri mooye wax kaleba maskaxdiisa aanay ku jirin hunguri unbaa la duulay oo jiidanaya soomaalida marka haddaadan hungurigii maqsuud ka wada dhigi karin tobankii malyan seebay ku suuroobi kareen marka seebay ku suurtoobi kartaa markaa garashadaada ama markaad arrintan rogrogtay sidee bay ku suurtoobi kartaa ilan qaran la-aan lama ahaan karo waddan la-aan lama ahaan karo soomaaliya sidee baa lagu dhisi karaa aniga sidaa ila tahay horta marka kan dawladdan federaaliga ah oo qof kastaaba uu daba ordaayo aniga waxay ila tahay inay dhalaanteeda oo kale tahay waayo waa adiga og waddankii wuxuu u kala jabay hadda afar meelood waa soomaaliyada dhexe nawaaxiga kismaayo iyo xaggaas muqdisho waa halkan puntland iyo halkan somaliland haddaad ku darta inay shan noqonaysaan u malaynaya aniga sidaan dawladda tan federaaliga ah oo iyadu booliiskii xukunta oo nabad sugidii xukunta oo militarigii xukunta uma malaynayo dawlad sidaas soomaaliya inay weligeed dawlad sidaasa yeeli doonto marka waxaan ku talin lahaa gobolladan kala go-go-ay gobol kastaaba mataqaanaa dawlad yaroo hoose iyagu ha iska samaysteen halkaa dibadda markaas kore in looga sameeyo dawlad oo federaaliga ah oo federaaligii waxaan looga maarmayn moogtahay waxa waxaa loo baahanayaa bassabor waxaa loo baahanayaa xafiis oo telecommunications iyo postal ah waxaa loo baahanayaa xaggii siyaasadda dibadda foreign policy waxaa loo baahanayaa waxyaalaha yaad ciidamadii lacagtii lacagtaa ugu sii daran lacagta tan weeye waxaa adduunkiiba isku kharibtay waayo qolo kastaaba lacag bay iska daabacanaysaa qolo kastaaba ama gobol kastaaba dawladdiisa xoogaagooda intay isu soo dhistaan markaas ay la yimaadaan nin iyaga matila gobolkaas la yimaado shantaas meelood oo intii muddo ay unadu soomaaliya waddo baan anugu ku talin lahaa